shirka waxa waxaa hogaaminayay madaxweynaha waxaa jooga wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka mataqaana qorshaha iyo iyo aniga iyo wafti kale oo qiimale oo safiirka jooga new york iyo safiirka jooga turkiba ay ku ay ku jiraan shirku wuxuu ka hadlayaa xuquuqal aadamiga iyo dhibaatooyinkan soo kordhaya adduunka oo dhan inaga dhibaatooyinku dhibaatooyin nagu cusub maaha amba abaabta ha noqoto amba dhibaato uu inagu isku geysana ha noqoto oo oo dagaaladu ay ay keeneen laakiin tiibaa adduunka kusoo wada kordhaysa marka waxa laga hadlayay sidii wax looga qabanayay loona loona hubinayay inay lacag ku filan jirto oo dadka tabaalaysanaya adduunka wax loogu qabto
waa gartay dabcan khudbadda madaxweynahana waa ay ku jirtay waxaa muuqata inaad codsanayseen in arrimaha siyaasadda ladinka taageero taasna ay qayb ka noqon doonto sidii loo yareyn lahaa xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada iyo burburka maya kullu madaxdoo dhan way ka wada hadashay madaxweynuna uu ka hadlay sidii loo yareyn lahaa mataqaanaa dagaalada oo nabadgelyo wadanka iyo regionkaba loo loo keeni lahaa markaana loo dhisi lahaa infrastructurekii mataqaanaa dhaqaalaha ka xubin lahaa taasina markaasi insha allah inay yareyso baahida iyo iyo colaada iyo iyo iyo gaajada waa gartay wax deg dega oo aa codsateen maa jira oo la xiriira sidii dhibaatooyinka dadka haysta loogu gurman lahaa gaar ahaan dadka soomaalida aniga awalba waan weydiisanay abaaraha ka jira wadankii ka socda waa laga wada warqabaa mataqaanaa in arrimaha oo xerooyinka dhadhaabna na wixii loogu ballan qaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay wadankooda kusoo kusoo noqdaan iyo iyo sidii mataqaanaa dhibaatooyinka adduunka ka jira oo dhan amba ha ahaato kaarikakixiska amba ha ahaato abaarto almeniada waxaan la yidhaaho ah oo climate changeku uu keeno amba ha ahaato abaartan soo noqnoqonayso wuxoo dhan oo isku wada xidhan ayaa ayaa ayaa laga wada doodaya caalamka oo dhan isku meesha waayahay ugu dambeyn dabcan madax fara badan iyo hay-ado fara badan iyo dad maalqabeeno ah oo gargaar dunida raba inay qayb ka qaataana meesha isugu yimid cid aad gaar ula kulanteen miyaa jira sida u n h c r ama dowladda kenya oo kale gaar ahaan marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida may anagu waa aroortii horeba waxaan lahayn mid anaga iyo wasaaraddeena arrimaha gudaha iyo iyo commissionarka qaxootiga iyo iyo u n ku ay sameeyeen baa jiray aroortii oo lagu bilaabay kaasi madaxweynuhu wuu ka qayb galay kulligeeya waan ka qayb galay wuxuuna socday in laba saacadooda barqadiina waxaan la kulanay wasaar madaxweyne ku-xigeenka kenya oo isagana ka wada hadalay arrinta dhadhaab iyo qaxootiga iyo argagixisada iyo labada wadan danta ka wada dhaxaysa sidii cilaaqaadkana loo xoojin lahaa dadkaa tabaalaysanee ku jira dhadhaab ee labaatanka sano ku jirayna sidii wax loogu qaban karaayo loogu qabto wixii kale ee dhibaato labada wadan haysatana layska kaashado